بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة bismillaahi araxmaan iraxiim wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysaayee ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a saraakiil ameerikaan iyo talyaani ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerarkii madaafiicda ee ay ciidamada mujaahidiintu ku qaadeen xerada xalane ee magaalada muqdisho taliska ciidanka mujaahidiinta oo war-saxaafadeed ka soo saaray howlgalkii lagu beegsaday xerada xalane waa imisa tirada siliibiyiinta lagu dilay iyo kuwa lagu dhaawacay howlgalkaasi barnaamijka ayaad ku maqli doontaan wasiir hore uga tirsanaa kooxda riddada soomaaliya oo sheegay in weerarada mujaahidiintu ku beegsadaan madaxtooyada murtadiinta iyo xerada xalane ay bannaan ka soo dhigeen fashilka amni ee xukuumadda riddada ee xamse cabdibarre buulafullay magaalo muddo dheer wehel la ahayd oomanaha haddaba sidee bay isugu beddeshay mid ka mid a meelaha ugu biyaha macaan sideese bulshada magaaladaasi uga soo kabteen dhibaatooyinkii hore ee biyaha la xidhiiray waa xalqada labaad taxanaha baay iyo baraaruga bulshada waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan kelimaadkii laga jeediyey xaflad ay beesha jilible ku caleema saaranaysay suldaankeeda cusub qodobadaas iyo kuwo kale ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan waxaa barnaamijka igala qayb galaya qaar ka mid ah wariyaasheenna aniguna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toos ah inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha al andalus ee wilaayaadka islaamiga iyo baraha aan internetka ku leenahay dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaanu gudagali doonnaa iyo qodobkiisa ugu horeeya saraakiil ameerikaan iyo talyaani ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerarkii madaafiicda ee ay ciidamada mujaahidiintu ku qaadeen xerada xalane ee magaalada muqdisho taliska ciidamada mujaahidiinta ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray howlgalkan lagu beegsaday xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee ay saliibiyiintu ku leeyihiin soomaaliya haddaba waa imisa tirada saliibiyiinta lagu dilay iyo kuwa lagu dhaawacay howlgalkaasi waxaa war-saxaafadeedkaasi soo akhriyey inuuna soo jeedinayaa walaalkeen ismaaciil salaad bismillaahi araxmaan araxiim madaafiic lagu garaacay xalane soddonka bisha shawaal kun afar boqol afartan iyo lix hijiri dhanka kalena ku beegan siddeed iyo labaatanka bisha abriil sannadda labada kun iyo shan iyo labaatanka ciidamada mujaahidiintu waxay maanta oo isniina weerar madaafiica ku garaaceen xarumaha cadowga ee xerada xalane ee magaalada muqdisho dhowr madfaac ayay mujaahidiintu la beegsadeen gudaha xalane kuwaas oo ku dhacay dhismo ay ku shirayeen saraakiisha saliibiyiinta xarumo laga hago diyaaradaha darooniska iyo xafiisyo ay ku shaqeeyaan hoggaanka saliibiyiinta xalane waa xarunta ugu weyn ee isbahaysiga saliibiyiintu ay kaga sugan yihiin soomaaliya waana halka laga soo abaabulo mashaariicda shahadala dareernimo ee lagu burburinayo diinta nafta maalka caqliga sharafta iyo madax bannaanida ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah arrimahaasi oo qof waliba oo muslim ah waajib kaga dhigaysa inuu kaalin ka qaato jihaadka lagula jiro gaaladaasi duulaanka ah inta la xaqiijiyey waxaa duqaynta ay mujaahidiintu la beegsadeen xalane ku bakhtiyey saddex sargaal oo saliibiyiin ah waxaana ku dhaawacmay saddex iyo toban kale waxaa sidoo kale ka dhashay burbur soo gaaray xarumihii cadowga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhooritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaanba dhulalka muslimiinta ka horayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilafka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiintu ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada xoogga ay uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan wasiir hore uga tirsanaa kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegay in weerarada mujaahidiintu ku beegsadaan madaxtooyada murtadiinta iyo xerada xalane ay bannaanka soo dhigeen fashilka amni ee xukuumadda riddada ee xamse cabdi barre qodobkaas iyo qodobo kale waxaad ku dhegaysanaysaan xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeyo walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba aad baad u mahadsantahay walaalka maahir bismillaahi raxmaan iraxiim xubinta hadalhaynta iyo guud marka maregaha islaamiga ah qodobo dhowra ayaynu ku soo qaadan doonaa cawada ugu horreyn waxaanu soo qaadanaynaa mid ka mid ah canaaweyntii maanta lagu qoray shabakadda wararka soomaali miimo dowladda hoobiyaha ogaan weydey ee buriska guryaha ogaatay miyaanay amniga ku fashilmin waxaa sidaas yidhi wasiir hore yuusuf xaaji websaytka ayaa warbixintiisa waxa uu ka bilaabayaa sida tan weerarada isxixiga ee dagaalyahanada al-shabaab ay ka fulinayaan gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa saameyn ku reebay ammaanka xarumaha ugu muhiimsan kooxda riddada iyo shisheeyaha la shaqeeya weerar madaafiic ah oo saaka aroortii hore lagu qaaday xerada xalane oo ah saldhigga ugu weyn ee ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin soomaaliya ayaa si aad ah looga hadalhayaa magaalada muqdisho yuusuf xaaji cabdi aadan oo soo noqday wasiir ayaa sheegay in weeraradan madaafiicda ee dagaalyahanada shabaabul mujaahidiin ku qaadayaan madaxtooyada villa soomaaliya iyo xerada xalane ay bannaanka soo dhigeen fashilka amni ee xukuumadda xamse cabdi barre wuxuu sheegay in astaamaha muujinaya fashilka kooxda riddada ay ka mid yihiin in lacago cashuura ay ka gurato suuqyada iyo xaafadaha magaalada muqdisho balse aysan ka hortegi karin weerarada mujaahidiinta dowladda huubiyaha ogaan weydey ee buriska guryaha ogaatay miyaanay amniga ku fashilmin yuusuf xaaji ayaa sidaas yidhi asagoo bidhaamiyey in maleeshiyaadka kooxda riddada lacago bacdah ay ka qaadaan marka guryaha la dhisayo ayna horar ku yihiin hantida shacabka sidoo kale siyaasiyiinta iyo suxufiyiinta ayaa baraha bulshada ku faafiyey sawiro laga soo qaaday goobaha lala helay madaafiicda shacabka ku dhaqan muqdisho ayaa saaka aroortii hore maqlay jugta qaraxyo dhowr ah oo ka dhashay madaafiicda xalane lagu weeraray goobaha ay jihaadiyiinta al-shabaab la beegsanayaan weerarada ayaa ah kuwo xasaasi ah waxaana mar walba weeraradan war-saxaafadeedyo dhaleecayn ah ka soo saara waxa loogu yeero beesha caalamka ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka saliibiga ku jooga soomaaliya in ka badan siddeed iyo toban sannadood ayaa awoodi la inay sugtaan ammaanka saldhigga ugu weyn ee ay ku leeyihiin dalka warbixintii lagu qoray soomaali mimo haddaynu halkaa uga gudubno markaana webka calamada iyo mid ka mid ah warbixinadii maanta lagu qoray ku dhowaad soddon qof oo ku dhaawacantay shilal ka dhacay kenya waa mid ka mid a canaawiinta maanta lagu qoray website-ka calamada warar faahfaahsan ayaa ka soo baxaya shilal khasaare geystay oo ka dhacay deegaano ka tirsan dalka kenya oo ka mid ah wadamada dhaca afrika ee ay ka dhacaan shilalka lagu dhammaado shilka koowaad oo ka dhacay waddo weyn oo isku xirta bomet iyo kisi ayaa la xaqiijay inay ku dhaawacmeen in ka badan labaatan xubnood oo kenyaan ah oo ku sii jeeday deegaan dhaca ismaamulka bomet labaiyo labaatan qof oo rakaab ah oo la socday gaari noociisu yahay bas ayaa la xaqiijay inay ku dhaawacmeen shilkan baawur sida uu sheegay taliyaha ciidamada booliska silbiyiinta kenya ee ismaamulka bomet wuxuu sheegay in gaariga shilka galay uu wadada ka baxay si uu isaga ilaaliyo baabuur kale oo ku soo wajahnaa taasi oo keentay in shilka galo sida uu hadalka u dhigay waxaa dadka shilka ku dhaawacmay la geeyey kablong oo ah cisbitaal ku yaala ismaamulka bomet dhanka kale dhowr xubnood oo rakaab ah ayaa la soo wariyey inay ku gaareen dhaawacyo kale kadib markii uu shil galay gaari bas ah oo ku sii jeeday magaalada kisii shilkan ayaa si gaara uga dhacay tuulo lagu magacaabo nayamarambe dadka halkaasi ku dhaawacmay ayaa si la mid ah shilka koowaad loola cararay xarumaha caafimaadka si xaaladooda loola tacaalo kenya waxay ka mid tahay dalalka dhacabariga afrika si joogto ah ayuuna dalkan u martigeliyaa shilalka gaadiidka sanadkiina waxaa lasoo diiwaangeliyaa dhimashada iyo dhaawaca kumanaan qof oo kenyaan u badan warbixintii maanta lagu qoray websayteka calamada ayaa intaasi noogu eg markana radio alfurqaan xildhibaan hore ayaa yidhi dowladda federaalka xor ma ahan waxaa maamula yuweri museveni waa mid ka mid ah canaawiintii lagu qoray websayteka radio alfurqaan sakariya xaaji cabdi oo ah xildhibaan hore oo ka tirsanaa kooxda riddada ayaa waraysi lala yeeshay kaga hadlay shirkii dhowaan xasan sheikh uu uga qayb galay kambaala iyo heshiiskii dhowaan qodobadiisa la shaaciyey ee ay kooxda riddada la gashay xukuumadda ankara wuxuuna ku tilmaamay isdhiibis dalka la dhiibay shirkii dhowaan ka dhacay kambala ayuu sheegay in xasan sheikh loo sheegay inuu laba bilood kadib yimaado uganda si looga hadlo khilaafka kooxda riddada kala dhexeeya dadka mucaaradka ku ah oo ay ugu horeeyaan maamul goboleedyada ay shisheeyuhu ka dhiseen dalka qormadii websayteka reediyowga alfurqaan ayaa intaasi noogu eg waa mahadsan tahay walaalka nuur cali warsame ee maxay ahayd hadalaynta ugu weyn ee baraha bulshada ka taagan waa mahadsan tahay walaalka baraha bulshada maanta siyaada waxaa looga hadalhayey dhaqaale xumada daran ee soo wajahday ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka saliibiga ku jooga dalka soomaaliya mas-uul ka tirsan golaha ammaanka iyo nabadda midooda afrika waxa loogu yeero ayaa magaalada nairobi ka sheegay in lacag ku dhow boqol milyan oo dollar deyn ahaan loogu leeyahay kufaarta afrikaanta iyadoo taasi ay jirtana aysan haynin qarashkii howlgalka lagu sii wadi lahaa emaahirow kufaarta afrikaanta waxay sheegeen in sagaashan iyo lix milyan oo deyn ah lagu leeyahay howlgalkii atmis loogu magacdaray lacagtaasna ay gashay laba jeer oo dib u dhac lagu sameeyey ciidamo xilligaasi waddanka ka bixi lahaa balse kooxdii riddada codsatay in bixitaankooda la baajiyo sababo la xiriira weeraradii isdabajoogga ahaa ee ka imaanayay mujaahidiinta afrikaantu waxay caddeymohooda ku sheegeen in bil walba ay u baahan yihiin shan iyo toban milyan oo dollar haddii aan qarashka la helinna uu burburi doono howlgalka silibiyiinta ee loogu magacdaray eyusom kumnaan qofa soomaali ah oo baraha bulshada arrinkan fikirkooda ugu dhiibtay ayaa ayaa si aad ah u falanqeeyey iyagoo badankoodna ku baaqay in ciidamada kufaarta afrikaanta dalka laga saaro aynu ku horeyno mahdi faarax ayaa wuxuu yidhi in ciidamo gaalo addoommo ah ay sanad walba boqolaal milyan oo dollar ku qaataan magaca soomaalida islamarkaana ay shacabkii soomaaliyeed gumaystaan gudnimo ka xun miyaa jirta bal eega dulliga heerka uu gaaray xasan sheikh ciidamo ajaanib ah ayuu qaaraan u raadinayaa oo isagu maleeshiyaadkiisa muu u raadsado qarash ayuu yidhi yuusuf maxamed jamaal qofay ugu qoran tahay ayaa wuxuu leeyahay umuurta intaan la eg ciidamo kirishtan ah oo dad muslim ah kala ilaalinaya si aysan isku laayin weliba annagoo qur-aanka maalin kasta ka akrinaa kufaarta iska daaya haddaad weli iyo gacal ka dhigataan ayagaad ka mid tihiin bal wanaagga alle agtiisa noo yaalla muxuu yahay faarax jekey qof la baxay ayaa isna wuxuu yidhi ameerikaanka si dadban ayuu hadda u leeyahay afrikaanka jooga ha isaga baxaan waddanka dowladdii joogtay ayaa turkiga u janjeersatay camal aan aragno halka ay ku biyo shubato arrinka isriixriix badan oo shisheeyaha dhexdooda isku hayaan ayaa jira gabar lagu magacaabo raxme cabdiraxmaan ayaa waxay leedahay haddii ay sidaan wax ku sii socdaan waxaa ii muuqata al-shabaab oo dalka al-shabaab oo dalka xukumaysa waa niman aan kaalmo uga baahnayn golaha ammaanka maraykanka iyo yurub maxmiyaasiin ayaa yidhi lacag bilaasha ma jirto iyo deeq bilaasha toona adduunka wax bilaash lagu bixiyo ma leh xataa muwaadinka ameerikaanka wuu daysadaa waana laga rabaa lacagtaas si la mid ah soomaali waa laga rabaa weliba iyadoo dulsaar saaran yahay interest ma jiro meel lagu bixiyo lacag bilaash ah ugu dambayn muuse ismaaciil muuse ayaa wuxuu leeyahay kuwa lacagta raba horta maxay qabtaan aan isweydiine ma dagaalamaan lacag unbay iska cunaan trump waxa uu ka soo horjeedaa asagaaba iminka lacag raadis ah waa muuse biixiga maraykanka ama xasan gurguurtaha maraykanka guud ahaan xubintii guuxa iyo hadalhaynta mareegaha islaamiga xilligan waa naga intaas bal markana aan ku wareejiyo walaalka maahir maxamed iyo barnaamijka faafareebka wararka si uu halkiisa inooga sii ambaqaado aad buu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuushayba الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan buulafullay magaalo muddo dheer wehella ahayd oomanaha haddaba sidee bay isugu beddeshay mid ka mid a meelaha ugu biyaha macaan sideese bulshada magaaladaasi uga soo kabteen dhibaatooyinkii hore ee biyaha la xiriiray waa xalqada labaad taxanaha baay iyo baraarugga bulshada oo aan caawa ku soo gudbin doono horumarka xagga biyaha ee ay ku tallaabsatay degmadaasi waxaa warbixinadan qalinka u qaatay islamarkaana inoo diyaariyey walaalkeen bashiir muxiidiin abuu ayman
biyuhu waa aasaaska nolosha iyo kaabayaasha bulsho biyo la'aantuna waa dhibaato aan la qiyaasi karin hase ahaatee maanta halka aan ka soo waramayo oo ah degmada buulafulay waxaa laga dhadhansanayaa nolol ka cusub sidii uu xaalku ahaa sannada ka hor noloshaas oo la odhan karo waxaa dhisay biyaha oo allaha fadligii durdur noqday doog astaan u ah biyahaasina waxay ka muuqanayaan hareeraha degmada buulafulay halka aad marto biyola'aantu waxay ahayd caqabad nololeed oo taabatay dhammaan qaybaha bulshada wakhtiyo waxaa soo maray dadka magaaladan ay safar dheer u geli jireen si ay biyo u helaan gaadiid meelo fogfog ka soo dhaamin jiray iyo in badan oo ka mid a bulshada oo ahaa kuwa la daalaadhacaya oon taas oo ku adkayd helitaanka biyo nadiif ah oo u dhigma kuwa hadda ay magaaladu heshay dadka deegaanka marka ay xasuustaan waayihii hore indhahooda waxaa ka soo muuqanaya dareen murugo biyola'aantaasi waxay ahayd mid qalbiyada jebisay carruurta oo oon ku adkaysan karin hooyooyin dhibaatada culus ay iyaga ku dhacisay iyo aabbayaal la daalaadhacayay xalinta dhibaatooyinkaasi joogtada soo ahaa ee muddada dheer ka jiray magaalada buulafulaay
في زواياه أقلب صفحة الماضي لعلي قد أجد ما ضاع مني اليوم يدركني وفي صمتي عبارات وفي عيني حكايات وفي قلبي arrimahani dhammaan waxay ahaayeen xusuuso adag laakiin maanta xaaladdu si weyn bay isu beddeshay nabadoon aadan isaaq mucallim oo ka mid ah dadka deegaanka oo in muddaha goobjoog u soo ahaa biyola'aantii magaalada iyo sida ay ku helayeen ayaa inooga sheekeeyey farqiga u dhexeeya xaaladdii hore ee dhibaatadii biyaha ee jirtay iyo maanta oo maalmahaas ay noqdeen taariikh laga sheekeeyo iyo maalmo laga soo gudbay allaah fadligii buulafulaay ugu yaraan tomiyo afar sane ka noolaan aad iyo aad maalintan hadeegaay fuusta biyo saddex boolkoon la gadaay fuustada faarajan baawarkan dhiibadaas soddon kilomitir lah ku aaday ilaahay fadlishay markii dambe maha martay haddana biyoogii lama boqolkuma iyo kooyan markii kale boqol iyo kontonga kooyan lankamay ka hisaabtamaayo soddonka bere lankanka goos badan tumishan fuusta ka hisaabtamaayo iskuole celin ahaan min lama boqolku raashinka gooska isticmaalo biyo saddex kijibaar biyo badanay maana dadka maxay dareemi jireen xilligaas dadka zaa'id culeysad badana dareemi jireen bifadlillahi wabiraxmatihi hatina ilaah ilahay gadirayihi in bilo soddon jaba todoba doolar qoyskan gabadan toddobar barkay isticmaal bacdallaahi mujaahidiinta ilaahay ku dhiibay.
فأمتنا نعيد لها سنبنيها نعليها تنادينا مواضيها نعيد لها wax ka badan siddeed iyo toban sano oo wilaayadda islaamigaha ee bahi ay maamulaysa magaaladan waxaa sanadba midka xiga sii bulaalayay juhuudda mujaahidiinta iyo hormuudka bulshada oo iskaashanaya iyada oo lagu dadaalayo horumarka bulshada waxaa maamulka wilaayadda islaamiga ee bahi iyo hoggaanka sare ee xarakada shabaabulmujaahidiin ay gacanta iskula tageen si ay xal waara ugu helaan dhibkaasi bulshadana looga samata bixin lahaa biyo-la'aanta daashatay sheekh xamse abuujacfar oo aan kula kulannay magaalada ayaa nooga warbixiyey ugu horeyn heerkii ay gaarsiisneyd dhibaatadii biyola'aanta iyo sida ugu dambeyn allaha fadligii loogu guulaystay helidda biyo nadiif ah oo looga kaaftoomay safaradii dhaadheeraa mashruuca ku saabsan biyaha magaalada bulfulay intaanan soo gaarin biyaha ka hor waxaa la sheegaa magaaladani waxay ka mid ahayd deegaamada ugu biyo yar Een, markii laga hadlayo walaayada bay aad iyo aad aanba laga helin baaba la dhihi karaa biyo wadadan dheer oo meesha marta waxaa la dhexi jiray yaasiin laawa bimacnaa oon iyo xaraad buu u dhaminayaa cid yaasiimaysana ma helaya yaasiin ku akhrisana ma si helaya fiican leanna wuxuu marayaa meel abaar ah ama biyo aan lahaynoo duur ah ayuu maraya marka magaalada deegaankeedii awal noocaasuu ahaa marka maraaxiisha ay soo martay maalan walaayadu ama xarakadaba si guud ahaaneed waxay qaadatay in aan laga caajisin lagana harin biyisiinta reer bulafulay aad iyo aad markaasa waxaa yimid een, een, aragtidan dhahayso in biyoxireen la sameeyo biyoxireen ballaaran oo weyn ayaa magaalada loo sameeyey biyoxireenkaad aragtay oo dee aad dul tagtay oo waasac ah oo maxay ahayd oo hal mar hadduu baxsumayba aanba isdhamminba meeshii maalinkii ugu horreysay biyaha ay ay joogeen ee ilaa maanta ay taagan yihiin Masha Allah.
kaasa ilaahay fadligii lagu guuleystay biyihiina waa la soo jiiday waa la keenay biraag baa halkan laga dhisay biraago kale waaweyn waa laga sameeyey meesha si biyaha wilas loo sii towfiiriyo magaaladan hadda bixamdilaahi dee waa tuubooyinkeedi waxeeda way dhammaystiran yihiinoo hawsheeda way shaqaynaysaa ama hadda biyaha magaalada tani waad aragtayoo dadka intooda badan musqulaha waxaa ugu xiran tuubooyin iyo shaawaraha ugu xiran maasha allah waxaa weeye biyaheedii waxay ka horumarsan tahay cawaasim iyo magaalooyin waaweyn oo dalkan yaalla ay ka horumarsan tahay alxamdulilah waxaa la hirgeliyey biyo xireen aad u ballaaran oo si casri ah loo dhisay mid daboolay baahida biyaha ee magaalada oo dhan waa mashruuc nolol u horseeday dadkii dhibanaa biyo xireenka buulafulay wuxuu noqday allah mahadii halbowlaha nolosha maantana qof waliba gurigiisa ayuu biyaha ka helaa bixireenkan magaalada buulafulay mayba anjare sagaal kilomitir anjare aad iyo aad maybaana la qoday kun afar boqol afarti iyo sideedi maybaadna tukitegshe maybaha kamaraase boonda baawarta xamaranjeeda maraayan oo boonda ayaalami maashalaaye oo ilisna biyona hooslah maraayan ya maree biyaha hoose soo maraan biyana hoose maraayan haa Aad iyo aad.
boondadoosiya maraayan aad iyo aad markan kan miilan adanjeedad firaas dheer mayba waa cili biyo galaayan mayba qodanya usuna shan boqol mitir kub iskuweer ayaa qodanya aad iyo aad markan boqol mitir mayba ka fadhiya konton oo baadaye ilaa konton oo buurki eh si fiican afar boqolna mayba qaaday biyo intu isku fadhiyaan biyina markan mayba qaaday lix boqol iyo afartan kun mitir kubi qaaday oo biyo eh macnaa meelaha una sulugna boondada eh hortiya meelas banaankaasi mayba ka yaalan lama ilbaab ya leen biyo yarsho eh lamadaas ilbaab markay bacalan buysinta bixireenka biyo gala buysima wal hireen waxaa mar kale iskula soo hadal qaado isbeddelka dhanka biyaha ee magaalada buulafulay waxaad dareemaysaa farxadda shacabka durba marka aad dhex marto magaalada dowladii mareydii dalma dhisaane dalka sidii liinga siiday warta sidii liingodayday dowladii mareydii dalma dhisaane dalka sidii liinga siiday una leyna aamaase aan dheh markii dambadana waxaan ku dare waana daadisenay shabaabey waana daadisenay shabaabey sama faley aan dheh maxaa la jeeda marka waxaa ula jeeda nicamadii uun- oo- oo- uun qabsana uun halna oo biyaha aa, oo muslimiin unu siiya ku-anood kor ugaas ibraahim maxamed isxaaq oo ka mid ah waxgaradka degmada buulaful ayaa inooga warbixiyey sida ay tahay farxadda bulsho ee waaqica allaha fadligii laga soo gudbay fatradii biyola'aanta muslimiintii meel kastoo joogta asalkeeda horo oo laga carari jiray biila looga carari jiray nin kastaba afar mitir ma ka heshaa gaartay buulo fullaay si fiican dhulkii markii la wadimaadi oo koronto la keenay biyihii oo saddex boqol ahaa ilaahay wax mahadiisa waxaa ilaahay ugu mahadinaynaa bacdallaahi walaayada ugu mahadinaynaa in biyihii la soo jiido sagaal kilomitir magaaladii la keeno guri kasta tobi la geliyey maasha allah meeshii oo fuusadii laba boqol saddex boqol lagu cabaayay maanta sideed doolar sagaal doolar ama toban doolar meesha ugu badan in fuusadii ah, biyii bishii lagu caba aaday isu bedeshay hadda oo muddo saddex sano laga joogo markii la hirgeliyey mashruuca joogtada ah ee biyaha magaalada waxaan u kurgalnay inaan wax badan ka ogaano halka uu dhaco xafiiska xarunta biyaha laga siiyo magaalada buulafulay waxaa inoo waramay qaar ka mid ah howlwadeennada xafiiskani maasha allah xafiiska kolley xafiiska biyaha magaalada buulafulay waaye biyo xireenka xafiis jeyu Ee, bulshada lanka adeega qalabshiina dhammaystirinyi combyuter ayaal printer ayaal ee, barnaamij dheeraw database isticmaalan marka ee, lanka markiisu biyo fado macaamiilka kooye ee, guriga maylarhayn baahidiisa sheegade diiwaana laku qore diiwaanka haddii laku qoro wa- xaafadiisa la qore waa lan geliye combyuterka la geliye wal diiwaan geliye markan horeyto shaqaalilaka dare gudhijeelahan hire hanagade markiisu kooy bilo marki dhammaato marka shaqaali jarta oo biyo ha qoraasi ee, maylarhay kaansheegadka ha qoraasi boonooyinga wadidan lanka bili hore wala isluku qaadi iyo wala islukileydhan wargadan ka qoranyin macna si fiican marka haddii seedan qaanshagadkahan suuben wargadahan jaraayan ha ku tabaayan larkin wargadaasaha qaada xafiiska kooya walilikaleey marka guriga lambaare macna waa tahay ha combyuterka lambaare guri number shay sheegay xaafada sheegay guri numberka la geliyey xaafada la geliyey meha bahaase marka walideenga lakaleey iyo walilankalahayan dhan ha bahaayan macna kadib waa loo sheegaa kadib waa loo sheega marka waxaa leeyahay saddex biloodaa lagugu leeyahay macna Si fiican.
ama hal bilaa lagugu leeyahay ama bishaan leewa markaan aan eegno ee qof ka mid a dadka macaamiisha soo galay ee balqaabka tacaamulka u dhaco xaafada xaafadeew xaafadayda xaafada cali waaye guriga numbershii sheeg kow iyo toban xaafada cali guri number kow iyo toban hadda bil inka dambayti wayu ahaa toban iyo todoba doolar ibar ee isticmaali waana dhiibti marka hati deeg malkiile macna هذا العمل وين العكس ربح hadda malkiile marka lanka hadda fiiri gurigan gurigan haddaanu baarni ilaa maalintii la geli hata dhatiyo walaagi xogtiisa intaa ka qoranto macnaa Oo labaatan iyo isticmaali saddex macna.
bilood taa Aha.
labaatan iyo saddex bilood bil iusa dhiibinan qoranto bil iusan dhiibnana ka qoranto macnaa waa gartay hadda haddii usan baahada labaatan saddexdaas bilood haddii shaka ku gal walhan daabaca kor macnaa
رسمت عليه قلوبنا ورسولنا هاد لنا أدى الرسالة دلنا قرآننا نور لنا وعلى الشريعة سيرنا إني غدا
mujaahidiinta ayaa isku howlay islamarkaana go'aan adag ku qaatay in la rido culaysyadii xagga biyaha allaha fadligeena waa lagu guulaystay arrinkaasi gebagabadii tani waa guul ay mudan yihiin shacabka magaalada buulafula iyo maamulkooda in looga daydo waa astaan cad oo ka tarajumaysa in waxqabsiga iyo iskudayga uu yahay mid ka fura albaabada guusha sidaa ayayna buulafulay ku noqotay magaalo uga baxday oomanaha oo la tartamaysa asaageeda maadaama biyuhu ay shuruud asaasi u yihiin deegaan waliba iyo horumarkiisa allahna uu ka dhigay mid uu ku nooleeyey oo aysan ka maarmin shay waliba oo dunida guudkiisa saaran مفعما وصل الفؤاد وحسنا هي قصة سارت بنا نثرت زهورا في دنا إسلامنا يسلو بنا نحو الجنان وقد دنا
أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan qeybihiisii dambe ayaanu isla soo gaarnay beesha jilible ee degta walaayada islaamiga ah ee bakool ayaa dhowaan dooratay suldaan ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka haddaba waxaan idiin soo gudbinaynaa kelimaadkii laga jeediyey xafladda caleemasaarka suldaanka cusub ee beeshaasi oo dhowaan ka dhacday degmada tieglow suldaanka cusub ee beesha jilbe ay dooratay sheekh ibraahim isxaaq cabdi ayaa xafladda kelimadan ka jeediyey insha allahu tacaala mayan mahadnagay si dad badan meeluunku hadaleenba ilaahay inka mahadnageen ya alla inka mahadnage nacmooyin sheeg oo fara badan daraadee anta meelun ha ku qiib galli oo fara badan yaa mahadnage may lahaa jazaakum allahu khayr ha dhowaado Eh, may lahaa dadka qabaa'ilka deriska niile e walaalo e dhammaantii oba may lahaa ha dhowaado insha allahu tacaala isan oo ninku filadaan ni una siin dulmina walaalogingaana isagna walaalogaano itiin hadda waqtigii jaahilidii ba mayla raayus darisaynay walaalaha ay garabna nisaay geeka oo hadda kitaab ilaahay meeliyaala laka dhaqamaaw dabaan ha dulmama noo filadaasa جزاكم الله خير ما لنا هدواد درس وناك هكدواد إلهي كتاب يي أو سدرب سيانون هكدواد والقرب لي سكسيون إن سكجر جارون ولن تشوي مجر إلهي تمليه سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا لو دمانتيو بلا أن ميلهم يسورتي هاتوي بلا كلا هذا دمان هذا ما يندر دارمي ilaahay kitaabjay in isla qabsanaan oona garab siinaan ilaahay tan leeyu subxaanahu watacaala waactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu kitaabka ilaahay kelmadda alla qabsada waanan shal tabteen walaalo may baanka baaqay lanka haddii kitaabka ilaahay jaahilku imin gargaari karo ilaahayna ma caabudi karo cibaado oo dhab eh oo iswal ajar eh ka halaw ma halaw awlaa may fareey reerkii aan ahaa idoorraday i reero may laaraayi darsadan ilee dhammaantiyooba walaalo eh owlan kitaabka ilaahay ini la barad kitaabka ilaahay lambaradi aan gargaare soomaalida may raasi ahaa libaa langordaawa hee rakukiye kitaabka allana langordaawa aan hiiliye langordaan min hiiliko maysin lahaa walaalayaalow hooba ilaahay ka raadli garab iniska nagadaane kitaabka ilaahay ini barana waana ka dhaqanno waana ka dhaman islaamka guul allaha sii ilaahay waan hanin gargaar roo baraka lana allah ninshaan walaalo may lahaa mujaahidiinta ah bariga afrika ka dagaalamaaw garabkiingaana amiirkan kabweyne abubeyda ilaahay ha xafiday waana allaha sugo may lanaa ilaahay ha siin sugo kelmadda xagga ilaahay ha siin ka sugo zallaadka iyo waxyaalaha lamada ilaahay ha siin ku ilaalay waana maxagiingaana garabkiingaana baaraka allaahu fiikum asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cismaan abuucabdiraxmaan ayaa sidoo kale xafladda caleemasaarka suldaanka cusub ee beesha jilible ka jeediyey kelimad dhinacyo badan taabanaysa
mayba lahaa an oo ka hadalaaw afka wulaada saaxiibyaalka ee wilaayaadka islaamka gaar ahaan haang oo macnaa beelo jilibla degaas wilaayaadka sida macnaa wilaayada islaamiga baay wilaayada islaamiga jubbada dhexe wilaayada islaamiga shabeellada hoose iyo dhammaan wilaayaadkaba an oo wulaadaas afjo ka hadalaw anana wakiilku ahayoon hayn wakiiladeen sababo jaran dartiyo in ha ku qiib galano mikrofonkaa suruman fadaaya laakiin dhiiqa iyo ilaahay barwaaqadiis iyo dhiidi marka insha allahu tacaala haddee ani afjo ka hadalay ani wakiilku ah insha allahu tacaala may ballanaa suldaankii beele jirible hadoorad sheekh ibraahim isaaq cabdi haddii una wilaayaadkii ana wulaadii ana siin ku aqbalni inuna la shaqeyno antibus kitaabka ilaahay ka toosanyi intaas horta intaasaanka gudube asama wadaacad halka dadaaloy islaamka foodo ma ogol dad oo wanaag iyo kheyr badan una kutuhumaan yaatiin ilaahay siin barakaay asama wadaacad hayka dadaaloy lanka amiirka odayaalkan lambe intaas suruma sheegay wali khalad ee horta lan boqolkiiba boqol ee mal halow marka eebtisa laka wadade walka kabe laakiin lan boqolkiiba boqol ee hobaraadan geydhi afargamaas maka jarob soomaali dhan maka jarnaan boqolkiiba boqol eh أنبيد إلهي ملان معصومة ما بجرب ونمي إلهي أيكو أقصدوي وداتكم مسكين كا وميل أراي لانكو مساجد والك أخريا دعوة لانكال ميسدا جناسة إسكوها قدوميا جناسة دمو تيغلو إسكوهاي الدنيا دي سبارة داي يميل سيكروغو هاي إسنا دورتن شيبراين إسنا شاندتن إسنا دورتن خياركين أكشاندتن ونونا دوا وقرداني وناقي خيرا كوغايني سين لقادني جزاكم الله خيرا سما وضعتك ددالوي خيرك وناقي قربا إنك نقضوي naseexada in badiyoy beele marka may ballanaa insha allahu tacaala doorkin i kaalantin qaadadano qabada in intaas garasha la geliy la doorado la alaama saaro waa shay mashruuce dadka maana inshaa hogaanka ee nuqabada ah waa dad ilaahay agdis qiimaka lew hoobyo fayliin magaala ilaahay kitaab sheelka sheegay aayad had inta ninka koramayo walaqad aqad allahu miithaaqa bani israa'iila wabacadnaa minhum ithnay cashara naqiiban waqaala allahu innii macakum ilaahay ani garabsiin awalay asmaa xadiidkun bukhaari aragaytan rasuulka sal alla alay slam sheegay inta ninka koram irjicuu xataa yarfacuu ilaynaa urafaa'ukum amrakum shareecadaaba lanka sheegi shareecada markuu male lanka sheegi may waa min baabi amaan wa kaalantiyo iyo derajadiyo iyo makaanadiyo kaleyn islaamka dhatis hadda nabi ilaahi maxamed sal alla alay slam ayaa la haayay golo malaaqyo ascad ibnu zuraar ayaa haayay ugaaska ugaasyada meelaha hadda shaacirul islaam wilaayadka islaamka roog marka dad madax eh daacad iyo waajib eh sida maanaa abu cubeyd langaadhiyaw in langaadhaynin isku baahan waa intiiba kitaabka ilaahay ku sugun yihin oo shay ma asii aan adakin amarka walaalayaalow marka barnaamijkaas halku run sheegooy wadaadkun isaga miskiinka goorta walhangelideen kitaabka ilaahay insisiinka hogaamiya waana ballanqaadi taasna hallanka daba feelo jazaakum allahu khayra jazaa eed eedanaan kama hasantiin ugu dambeyntii waxaa xafladda hadiyado kala duwan lagu guddoonsiiyey suldaanka cusub ee ay dooratay beesha jilible
mayn gudubaana insha allahu tacaala suldaankii yaan weeraana may beelaha gaday baabuur googon ay hadinta surun oo useeb ee furaaji ka tegin iyo goro iyo boosh iyo raayadii agnagada fadi shicaar oo raayadii nabiga sal allahu alay wasalama walahaas dhan walhan diyaari iyo may kalo kamida kutubka qur-aanka musxafka kariimka ah mayka sharafeey widaaykey shaguuleed abunamhaan oo si marka hadiyadaas beele insha allahu tacaala hadhiibtii usi ka wareejiya usi wakiilinku eh jazaakum allahu khayr wabaarak allahu fiik sheekha ka dhoo جزاكم الله خير بارك الله فيكم ومهدسن yahay waaliga saaxiibkeesha Cismaan inuu igu karaameeyo inaan isla dhiibno hadiyadii loogu talagalay ama beesha ay ugu talagashay suldaanka cusub Sheekh Ibrahim Isxaaq Cabdi جزاكم الله خير بارك الله فيكم وانا mudan yahay macnaheeda kitaabka quraanka ah waa kitaabka Ilaahay uu noo soo dejiyay sharafteeni oo dhameystiran weeye waa xujadeennii iyo adduun iyo teennii aakhiraba raayatu tawxiid waa calankii u sidan lahaa calankiisiba waa kana calankan waa calankii jilible loo wada jilible si kanaa laydin wada jilible ku kala malihin ku kala leen ku kala malihin aslan kanaan leenahay kana kii jilible loo siday weeye waxaan ku hormarinayaa suldaanka waxaan ku hormarinaynaa kitaabka ilaahay ee munasalka ee qiimaha badan qur-aan ulkariim waxaa inoogu xiga oo aan ku wareejinaynaa anoo wakiil ugu ah waaligayga sheekh cismaan raayatu tawxiid waa raayada hoosteeda inaan ku midowno aan rabno waa raayada annaga oo difaacayna inaan dhimanno aan rabno inaan dhaawacanno aan rabno waa taas waa tii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayadaan u dhiibaynaa waa tuu ku horkici lahaa beesha walaalaha ee muslimiinta ee reer jilible nabigaba lagama yeelin raayada iska qaada seef buu qaatay kan waa qori ak fodhisabana oo buuxo oo cusub arka siduu u egyahay asna waa kii uu ku difaaci lahaa calankaas uu qaatay isaga miro kama maarmo dee booshii oo dhammaystiran waa kana waad aragtaan waa boosh afar qasnado ah waxaan saliidii iyo malaha meelahaas ku gashanaya ku sifaysanaya maasha allah allahu akbar furaha xitaa waa cusubi ma aragtaan furaha duugduugu ma ka arag gaarigaa kasii cusub waa gaari qooqan oo bannaanka taagan oo beesha aan walaalaha nahay ee reer jilible ay ugu talagaleen suldaankooda inuusan war baawulka ii istaajiyey inaan la dhihin oo danta lagu qabto camalka jihaadka loogu shaqeeyo beesha loogu shaqeeyo kuwada tabarteer loogu shaqeeyo suldaanka uu dantiisa ku gaaro aad baanna ugu mahad celinaynaa waana ku sharfan tihiin sida qiimaha badan oo aad u sharafteen suldaankiina cusub aad baad u mahadsantihiin jazaakum allah
baarak allahu fiik wajazaaka allahu khayran intaas intaasaanka gudubaana suldaanka anana may baan ka dareey bustoolad oo ba'e allahu akbar insha allahu tacaala bustooladaas boorsaasaa gubi allahu akbar allahu akbar allahu akbar jazaakum allahu khayra jazaa suldaanka huban dhimug maleh bustooladii maanaa ishaa isku difaafaday adow isku difacdayn qaba maa borishay booshiin qaba baarak allahu fiikum wajazaakum allahu khayran naqiibkan kii wadanka iyo diinta iyo dadka idalkaba anfay ilaahay kuwaal ilaahay madar baraka qabana si roobka ilaahay haniin kaba gaalada ilaahay hanoo jibi muslimiinta meel kasiyo roogaan dulliga ilaahay ku dulqaada walaalaha falastiin gaalada hasuu qaayt ilaahay in gargaara ilaahay subxaanahu wa tacaala mayba weydiisadaane umaradeenna ilaahay in usu sugo ilaahay subxaanahu wa tacaala ra'yiyo iyo taladiyo iyo marka ma waa ilaahay in usu sugo ilaahay hagaajiye gaaladan ilaahay wadankan inku saara cadowgan ilaahay lugtan hoose ilaahay mari
guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa barnaamijka waxaa igala qayb galay qaar ka mid ah wariyaasheenna waxaadna si toos ah inooga dhegaysanayseen xarumaheena wilaayaadka islaamiga ah iyo baraha aan internetka ku leenahay intaannu barnaamij ka lamid ah ku kulmi doonno waxaynu idinku dhaafeynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى